Askariga ugu horeeya oo lagu magacaabo Xasan Kuusow Sigaar ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidanka maamulka la baxay Jubbaland isagoo ka baxay xilligii ay dagaalada isku horfidhiyeen askarta Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa Axmed Madoobe waxa uu uga horaan ka waramayaa sida ugu baxay ciidanka Jubbaland uguna biiray kuwa dowladda federaalka waxa uu dhanka kale sheegayaa magaalooyinkii uu tagay intii ay socdeen dagaaladii waaweynaa ee dhex maray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxaan isku dhiibnay dowladda xasan sheekh xasan sheekh markii muqdisho aan lala geeyey intaa xasan sheekh isu dhiiban janaab cabdal markaa ka tagteen xaggee laydin qaaday waxaa nala geeyey biroole markaas ciidamada jubbaland aa aydeen haa ciidamada jubbaland aan ka mid ahaynay biroola nala geeyey waa nalaga qaaday waqti adig kow iyo toban sac oo subaxnimo ah waxaa nuula daadiyey xeebta ee istaanbuul meelay dhahaan guddoominaa nalaga saaray waxaa na wado markaa taliyaa na wado oo gaashaan lala dhaho wuxuu noo waday inaan la dagaalano ridida kale oo xasan sheekh uu wato abaabulaya guddoominka ada meel dhexe ay marayaan badda dhexdeeda yaa nala dhahay waan isdhiibeynaa waxaan isku dhiibeynaa nimankaa kaloo ridada oo ah xasan sheekh ciidankiisaan isku dhiibewaxaa haysta xasan ciraaqi askarigan isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in mar la geeyey deegaanka burshi sheekh ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo uu ku qabsaday dagaal adag oo ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo intaasi ku daray in halkaasi ay ku dhinteen askar iyo saraakiil uu aqoon u lahaa dagaal ayaan aanay oo burso sheekh waa nala soo laayaaday dagaalka annagaa saan u soconay waddanka ma kala garanayni saan u soconnay waa meel tuulada agteeda oo ah markaan mareyno waa annagaa nuula soo bilaabay waa la kala cararay adig wixii baktin karo way baktiyeen meesha dad badan baa yaa ku baktiye dad badan oo aan garanaya ku dhintay haa mid taliyo urur oo ah iyo haa gaashaanle askariga labaad ee ka soo baxay safka ciidanka dowladda federaalk ayaa isna ka mid ahaa maamulka la baxay jubbaland waxa uu sheegay inuu gatay taliyii hogaaminayey una dhiibay ciidanka dowladda federaalka ayadoo shan saacay tahay cabdila barool ku weynaaday bes tobanka sac waa berigi nagala qaada haddana ayadoo haddina ay tahay aday afar saaco maalin shan saac maalin camal eh meel ay dhahaan istaanbul aa tagnay doomankaasa u socdeen u socdeen u socdeen habeenka aday waqtiyaadii oo laba iyo tobanka camal ay buurgaaba ku weydeen is haystay axmedoo ciidankiisa idin wata haa asaga haa saraakiishiisana wadad habeenkii waa see loo qulqulay badda garabkee loo loo qulqulay loo qulqulay saa loo soo socday marka doomanka marka adi kambonitan ay tahay anaa la dhahay marka doomanka waa la jooji doonta ugu horreysa la jooji oo taliyihii gaashaanla una wata oo sarraay wuu jooji wuxuu dhahay marka markaasuu dhahay kor uu qeylo ciidan oo maqlaysaan uu dhahay waxba dagaala qaah rabna ma leh annaga waa isdhiibi rabnaa ninkii degayana xeebtaas ma geynaynu dhahay askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalk ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii karortay iyadoo si weyn looga soo dhoweynayo goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab